bulshada ka dhaqan magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya way ballan furay tababar ka saabsan ay heer nidaamyada dhululka magaalooyinka oo yawada wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta koonfur galbeed gudoomiyaga degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaana oo furay tababarkiiyo sheegay in dadka degmadiiyo muhiimkata in la baro sharciga dhululka magaalooyinka gudoomiye cumar yasaasaato weyba uu sheegay in magaalada baraawe ee magaalo xeebeed qadiimi ee iyo kumitata magaalooyinka diyaarsan in laka dhaqa sharcigu oo wasaaradda yawadda ahaantii shirkan ma ahan wax annaga nagu cusub horeyaan ugu qaybgalnay baydhabaana ugu qaybgalnay wasaaradda howlaha guud howlaha ayada wado waxay ka mid tahay sida la idinku sheegay daraad maalin dhoweyd qolo hay-ad oo keer ay dhahayaan aan baraaw imaaday keerkaas waxaa loo bedelay qolada baab ay dhahayeen ama macalimiinta iskuulaadka ayaa wax ka bixin jireen fasalladii magaalada yaa la tagay waxaa laga helay dhowr iskuul iyo fasalladeeda ayaa waxaa lagu manaa loo fiiriyey fasalkaas xaalihii qofood ay qaadayaan iskuulaad badana laga waayo taasna waxaa keenayso guryaha marka annaga aan dhisanayno waxaa isku soo koobnaa afar mitir iyo shan mitir waxa lahaa isku soo koobnaa marka waxaan rabnaa maadaama casharo oo fiican oo hadda maanta agaasinka meesha wasaaradda howlaha guud ay bixinayaan annagna sharaf noo noqoto waxyaabaha hadda ka dambeeyo dadka lagu wacyigeliyo loo sheego hadday hay-ad noqon lahayd magaaladan rabto inay mana wax ka hirgeliso iyo haddaa ninka busineska ahaa hataa hadduu noqdo waxaa laga rabaa heerkan maanta wasaaradda howlaha guud ay soo saartay wasaaradda howlaha guud kii maray ahayd ayaa howshaan mana bilowday ilaa abtarnaa tii howshii wadaa marna kama seexanin kii waa ka qaybgalnay kii waa ka qaybgalnay saddex iyo labaatanki waa ka qayb galnay afar labaatankii guddi oo ka socda baraawo ayaa mana u dirnay baydhabo isla guddigaas haddana mana qayb ka mid tahay wasaaradda howlaha guud ayaa magaalooyinka baraawe iyo xudur iyo meelaha kale ku qabanaysa maantana maana waxaa nasiib u yeelanay inaan baraawo guurjoog aan ka noqono wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta koonfur galbeed soomaaliya tababaro noocan haatawe oo ka saabsan heer nidaamyada dhululka magaalooyinka waybayo horey unku qabatay magaalooyinka baydhabo iyo xudur obaay iyo bakool ku shal tirsan